labaatanka juun ilaa kowda luuliyo waa maalmo qaran oo xusuus gaara leh shacabka soomaaliyeedna aad ugu weyn toddobaadka markaasi xorriyadda ee soomaaliya lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waa maalintii gobolada waqooyi ee british somalilan uu xorriyaddiisa ka qaatay gumaystihii ingiriiska halka kowda luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankiina waa maalinkii gobolada koonfureed ee italian somalilan uu xoroobay lana midoobay waqooyiga taas oo dhalisay jamhuuriyaddii soomaaliya midnimada calanka iyo sidoo kale qarannimada waa astaan ay ka dhaxleen jiilasha soomaaliyeed ee maanta jira jiilashii ka horreeyey ee usoo halgamay islamarkaana dhiigooda u huray in jiilasha ka dambeeya ay helaan xorriyad iyo sidoo kale qarannimo xusuusta taariikhda halgamaayaal sida markaasi sayid maxamed cabdullah xasan iyo halyeyadii s y l iyo sidoo kale boqolaal soomaaliya ayaa naftooda iyo sidoo kale weliba maalkooda u huray sidii loo heli lahaa dal xor ah calan leh sidoo kalena ay markaasi dadkiisu israacsan yihiin munaasabadda toddobaadka xorriyadda waa mid ka mid ah astaamaha iyo sidoo kale tiirasha lagu garanayo qarannimada soomaaliyeed iyo halgankii adkaa ay ummadda soomaaliyeed u soo mareen sidii ay u heli lahaayeen qaran xor ah waxaa ka mid ah astaamaha markaasi qaranka soomaaliyeed uu sida gaarka u leeyahay in maalinkan loo dabaaldego islamarkaana sare loo qaado calanka sidoo kale la qaado heese wadaniyadeed la sameeyo barnaamijyo ka baxaya idaacadaha telefishinada iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada soo bandhigidda iyo sidoo kale in markaasi la xuso halgamaayaashii dhiigooda u huray sidii jamhuuriyadda ay u noqon lahayd mid xor ah islamarkaana jiilasha dambe ay u heli lahaayeen qaran xor ah oo ay ku naaloodaan barnaamijka toddobaadka xorriyadda waxaa toddobaadkan marti igu ah maxamed naasir bashiir oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada kismaayo sidoo kalena ah wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose isagoo aan ka wareysanay doorka dhallinyarada aqoon-yahanada ah ay ka qaataan maalmaha xorriyadda iyo sidoo kale sida ay u wacyigeliyaan bulshada inteeda kale waa mahadsantahay waxaan u arkaa toddobaadka xorriyadda inuu yahay fursad lagu xasuusinayo halganka dalka oo laga soo maray bulshadana waxaan u fahamsiinayaa qiimaha midnimada iyo wadannimada markii aad dhagahaaga kusoo dhacaan aada maqashidba xorriyad dabcan waxa ugu horeeyo markiiba qalbigaa kusoo dhaca waxay tahay inay tahay wax loo soo dagaalamay in wax badan dhiig badan loo soo daadiyey oo xaalado badan laga soo maray marka door weyn aan dabcan ka ciyaarna markii la joogo bulshada in dabcan aan u sheegno xorriyadda markaan ka hadlayno sida ay doorka ka qayb qaadato warbaahinta waxaan sameynaa barnaamijyo taariikhi ah warbixinno ku saabsan dadkii halgamiyaasha ahaa iyadoo dhalinyaradana ka qayb qaadanayaan si loo xoojiyo wacyigelinta waxaa in badan xusnaa maalmaha toddobaadka xorriyadda dib u xasuusiintii xaaladihii kala duwanaa ee dalka laga soo maray aqoon-yahanadii iyo sidoo kale halgamayaashii dalka soo maray oo in badan taariikh weyn ku leh dalka marka badi waxaan qabanaa barnaamijyada ku saabsan wacyigelinta ka hadalka arrimaha nabadda xornimada iyo dadaalkii dheeraha lagu soo bixiyey gaar ahaan shakhsiyaadkii dabcan usoo dhowr adeegay sababtuu ahaa in maanta dee aan u dabaaldegno xorriyadda dabcan marka door noocaasi ay warbaahinta ku leedahay ma ahan mid la dhayarsani karaba waa mahadsan tahay dhalinyarada si ay u fahmaan in xorriyadda aysan ku imaan eraahdo si sahlan waxaa laga doonaya in tallaabooyin kala duwan la qaado in dhalinyarada sida saxda looga waramo loo sheego in nabadda iyo sidoo kale xorriyaddani maanta aynu ku naaloonayno ama qarinnimadani ay tahay mid waqti badan soo geliyey
mar kastaba farxad iyo ahiyad gooni ayay noo leedahay waqtigan xorriyadda aan qaadanay inaan yacni u dabaaldegno oo soo dhoweyn iyo xalfad aan u samayno runtii waa midaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soona dhoweynayno boqolkiiba boqol mar kastana dee ahiyad aan siinayno xoroobidda aan ka xorownay gumaystihii waddankeenna dhibaateeyey walow aan jeclaan lahaa waqtiyadan aan joognana inaan waxoogaa caqabado ay naga haystaan laakiin ha ahaatee aan xorriyaddeena aan husano aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaya boqolkiiba boqol waayo xorriyaddu waa shayga ugu muhiimsan oo nolosha bini'aadanka wax ka muhiimsan marka xorriyadda la dhaho iyo addoonnimo laba yacni lays ag dhigi kara maahan maadaama gumayste wax badan waddankeena dhibaateeya aan ka xorowday waxay noo leedahay ahmiyad aad u weyn oo runtii farxad iyo raynrayn ah markii maalinkeedan aan u dabaaldegno oo runtii aan aad uga farxana walahi qiimo aad iyo aad u weyn bay noogu leedahay maalmahan oo dhan iyadoon weli maalinkii la gaarin baan diyaargarow ugu jiray insha allah waananu sii wadana maalin aad iyo aad noogu wen waaye oo aanan marna hilaawi karin oona halmaami karin mar walbana aan xusno hadday taagan tahay iyo haddaysan taagnin waxaan ugu baaqahayaa dhammaan dhallinyarada waxgaradka siyaasiyiinta ma aha un keliya inay dowladdii iyo dadka siyaasiyiintii gacanta wax nooga hayaan oon ka fiirino oon dhowro oo maxaa la yidhi ma loo dabaaldegaya inaan dhahno ma aho waa maalin aan inagu leenahay waa maalin ay shacabku leeyihiin waa maalin ay dhallinyaradu leeyihiin waa maalin ay soomaali leedahay waa inaynu inagu u dabaaldegno waa inaynu xusuusino dadkeenna haliyadeennii sharafta lahaa ee xorriyadda inoo keenay marka inagoo kale rag inagoo kale ahoo sagaal bilood ku dhashay unbaa xorriyadda inoo keenay ee aad baa u mahadsantihi waa maalin aan la iloobi karin ama bulshada meel adag ugu taalo ragga da'dayda ah oo konton jirka oo kale ay ka jawaabi karaan idinka laakiin waxaan u soo dhoweynayaa dhalinyarada haweenka dhammaan bulshada waan soo dhoweynaynaa aniga ciyaalkayga kulli hambalyo hambalyaan leeyahay